magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose oo ay ka socdaan qorshayaal lagu soo celinayo bilicda magaalada sida dhismaha wadooyinka laamiga oo ay magaaladu yeelanayso ayaa waxaa loogu baaqay bulshada inay eliyaan ilaaliyaan islamarkaana ay ka shaqeeyaan bilicda magaalada iyo nadaafadeeda haddaba gudoomiye ku-xigeenka degmada kismaayo ahna xogayaha degmada kismaayo daahir xuseen ayaa bulshada ku nool magaalada kismaayo ugu baaqay inay ilaaliyaan bilicda magaalada magaalada ee la sameeyey biyomareenada biyomareenadu waxaad ogtihiin muhiimadda caafimaad muhiimadda bilicda magaalada inta muhiimadooda inoo leeyihiin waad garan kartaan markay biyuhu inoo fadhiisan jireen iyo hadda waxaa u dhexeeya waad garan kartaan dhirinjada aan samaynay ee dowladda hoose ay samaysay waxaa la caadaystay in qashin lagu shubo dadka qashinka ku shubayana kow waxaa ka ageerishada iyo meheradaha carwooyinka meheradaha cunnada kuwa shaaha iyo dhammaan meheradaha kusoo jeeda meelaha dhirinjiyadu ay maraan saaka olole inaan ku qaadnay ololahaasoo ay sameeyeen shaqaalo boqol ah oo ay degmadu leedahay iyo boqolaal lagu xoojiyey oo iskaa wax u qabsaa oo xaafadaha degmada kismaayo aanu ka keennay dhiris walba in lagu jiro oo dadka mutadawiciinta iyo dadka shaqaalaha ee tabarta yar weliba waxa yar degmadu ay siiso ay ka shaqaynayaan wixii aada ku gurteen baanu ka soo saaraynaa dad mutadawiciin aana ka soo saaraya cidda muhiimadda koowaad u leeyahayna waa meheradaha kusoo jeeda oo biyaha uu ka qaadaya iyagii baana aasaya waxaan leenahay dadka meheradaha haysta kusoo jeeda biyomareenada meel kasta oo biyomareenkaasu maro qashinka aada ku shubaysaan ha laga daayo geerajyadu waxa ay ku shubahayaanee taayirada u horeeyaan wasakda olyada iyo wasakaha kale lamidku ay ka mid yihiin kaartoomadu ka mid yihiin biraha ay ka furfurtaan geerashadu ha ka daayaan maqaaxyaha cunooyinkuna bulaacadda ay ku shubayaan ee urinaysa iyo kaartoomada raashinka ay ka furteen ay ku ridayaan ha ka daayaan meheradaha carwooyinka ah iyo kuwa shidaalka gada ee iyaguna kusoo jeeda waxa ay ku shubayaan ha ka daayaan haddaad ka dayn weydaan meherad kasta oo aan horteeda dhirinijkii oo xabaalan ku aragno tallaabo sharci ah oo ganaax iyo inay banneeyaan ah baa laga qaadayaa